barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood ka dhagaysanaysaan mawjudaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad lix iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka dhinaca bilicda iyo nadaafadda oo ay dhallinyarada reer jabuuti horkacayaan oo magaaladaasi ka bilaabatay kolkaan dibadda u baxnaan aragnaa haddana dadkeennu kolkay dalxiisaan dibadaha u baxaan yurub tagaan adiga oo dee caagadii iska tuuraya marka lagu qabto ayada qof qof dee u fikiraa u yidhahdo war meeshayniba maxaan ugu samayn weyne maxaan uga celin weyne annaguna biyihii oo shubmaya oo socda oo cidlo ku socda war iska daa war maa la xidhayo biyahan waa loo baahan yahay dowladdaale maxaa kaa garaadiyo
kaalimihii heesaha ayaanu iyana ka marnaa doonin barnaamijkeenna duhurnimo heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
culimadoday baa tiri daryeelkiisu waa sharaf dawadiisu waa guur deeqdiisu waa ubad deeqdiisu waa ubad deeqdiisu ubad weeye
codkaasi xasan aadan samatar waad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha balse marka hore warkii dunida
qarax ka dhacay magaalada xeebeedka nimbo ee bariga dalka shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tobaneeye kale qaraxa ayaa dhulka dhigay dhismooyin iyadoo sidoo kalena laga dareemay xaafado dhowr kilomitir u jira goobta ay wax ka dhaceen waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan waxa qaraxa sababay qaar ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay warshad halka warar kalena ay sheegayaan in qaraxa uu ahaa mid ka dhacay guri la rabay in la dumiyo ama mar horeba la dumiyey magaalada nimbo ayaa waxa ay boqol kilomitir dhinaca koonfureed ka jirtaa magaalada shangai saraakiisha dowladda ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi shiinaha ayaa waxaa caan ka ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha leh
iyadoo imaamka masjidkii masar ee weerarka uu ka dhacay uu u diyaar garoobayo in uu jeediyo khudbaddii khudbad jimcada ee masaajidkaasi ku yaalo gobolka aanan deganayn ee waqooyiga gacanka sinay ayaa waxaa mar qura dhacay qaraxii argagixiso markii ay dableyda bilaabeen inay rasaas furaan ayaa waxa ay ku qaylinayeen allahu akbar waxaana taasi ay sababtay in dad fara badan oo cibaadaysanaya markii ay taasi maqleen ay isbuurtaan oo ay cararaan waxaa ah ayana ah meelihii ay isku dayeen inay ka baxaan ee albaabada sidoo kaleetoo ka holcayay baabuur halkaasi lagu qarxiyey dhimashada dadka ayaa waxa ay gaaraysaa saddex boqol iyo shan qof waxaana ku jiray toddoba iyo labaatan caruura waxaana dableyda ay dhaawacyo u geysteen in ka badan boqol labaatan iyo sideed qof
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasu wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington dhegeystayaal maalin walba oo axad ah xilligan oo kale waxaad maqli jirteen barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa jabuuti kusoo diyaarisay waryaheena sagal saciid faarax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba ood naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti waxaana barnaamijkeedin la socodsiinaysaa anigoo ah sagal siciid faarax toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa hindisaha koruqaadidda guud ahaan bilicda caasimadda jabuuti oo dhowaanahan ka dhex guuxaysay dhallinyarada iyo maamulka caasimadda jabuuti iyagoona halkudheg ka dhigtay joojinta ereyga maxaa iga galayda islamarkaana dhallinyaradu ay dowladda kala shaqeeyaan koruqaadidda bilicda magaalada maayarka magaalada oo arrintaasi qayb ka ah ayaa waxay wasaaradda dhallinyarada ka codsatay inay arrimahaasi kala shaqeeyaan wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xasan maxamed kaamil ayaa soo dhoweeyey codsigaasi uga yimid maayarka magaalada jabuuti ee ahaa in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ay arrintaasi kala shaqayso waxaana wasiirka ka waraystay arrimahaasi
horta nadaafadan ku horeysiin qeybkoogtaashkii dhacay dee madam lemer waxay lahayd waa ninkii arkayay qodob baa meesha yaalla waxa weeyaan qodob la saxeexay ministradii ka horreeyey ayaa sameeyey waxay tiri dee wasiirkan ka faa'iidaysanayaa bay tiri in maaragta arrinka lila galo anigu toos baan ula galaynaa qof maaragta aan gacanta ka gaabinayno ma jirto laakiin waxaan doonaynaa hadda qof nala dhaqaaqa kursi la fadhiisanayo la sheekeynay meesha loo baahno ammaanka jenesko jenesko haddii ugu horrey weydo bompiyegii markuu meesha tagayo doona inuu dabka baktiyo waa la shiidaya booliiskii meesha ilaalinaya waa la shiidaya marka ammaanku jenesku hadduu bilaabi waayo jeneska haddii shance la siiyo la yidhaha waa sameeya waanu ag joognaa waxbay samaynayaan waxaa maskaxda na duurisay waxa weeyaan waxa weeyaan kelmaddan maxaa iga galay lawala leeyahay maqandaraas waa lagu siiyey xagee ka socotaa kelmadaha dee waxaan u malaynayaa waddanka dib bay u dhigayaan waxaan soo dhignay markaa inaan idhaahno shicibka hortiisa iyo dowladdii uu madaxweynuhu uu joogo inaan idhaahno de haddeed jeanku waa inay ka dagaaltamaan arkaas markay ka dagaaltamayna keligood maaha dowladdu waa inay ag socoto ciidanku waa inuu ag socdo gacantana lasoo laqabsado dabadeed waddanka iyaga u hirmaraya marka jenesku waxa weeyaan ta ugu horeysa waa inay horta alxamdulilah yidhaahiin waddan nabaday joogaan dabadeed waxbay samayn karayaan maanta waa loo soo dhigay madaxweynihii wuxuu ku dhawaaqay maanta inuu yidhaaho reflexion waxa la yidhaaho nationaala markaan gooni u baxayna wuxuu yidhi haddeed waa inaad dhaqaajisid anigaa soo agjogsanaya jeneeskii anigaana la sheekaysanaya waxaan weydiinayaana kolleyba su-aalo kolleyba iyaguna waxbay hayaan anugu aan ogeyn ya waxbay sheegi doonaan waxbay tabsan doonaan marka jenaaskun maaha kuwii kubadda ciyaariyey waxaa jirta kuwii universityga jira kuwii educationga jira kuwii booliiska jira baske meel kasta lagu jira marka waxaan umalaynayaa arrinkaasi waa arrin dhici doona ilaahay haddii raho anigu waxaan tusayaa inaan hagaajiyo waddadii inaan ka soo saaro wixii xumaa inaan u jeexo waddo inaan formationgii wax lagu qabsanayey dabadeed haddeed wasaaradihii kale inaan wala sheekaysano sidii maanta waxaa dhacday saddex qof baa la siiyey abaalgud waxay ahayd sujeg wuxuu ahaa creative waxbuu samaynayaa laakiin shaqana u abuuraya waa creative iyo entrepreneur baa la yidhahaa marka saddexdii maanta heshay tilmaamtii maanta su-aashaadu tilmaamtaaba yaad yaad haysan waxa weeyaan anagu waan waan dhisanaa wixii formasyonyadii baan u samaynaynaa dabadeed haddeed waxa weeyaan way hirgelinayaan markay hirgelinayaan waxa weeyaan waa inay maaliyad helaan ma soconayo ta kale waxa weeyaan in badan baan hadalnay hadalnay hadalnay hadalnay jenaaskan idilba haddii subaxii uu soo kaco isagoo bilaa quraaca dee waxba kuma samaynaya de marka xaggaana dhaliil yar baa jirta inaan dib ugu noqon kaarteegii wixii naga dhaliilan inaan dib anagu iskugu noqono haddaan dowlad nahay dabadeedna aan wala galno shaqadii insha allah waxba weli ma qabanay dariiquu dheer yahay waxa weeyaan malaha boqolkiiba toban baan qabanay wasaaradda waa la soo dabagalaa kii imaadaba wixii kale iyuu maaragtay xoojinayaa uu xaggii ka qabsanaya anu waxaan leeyahay weli shaqadii lama dhameen shaqadu way badan tahay isboortkii baa jira anu dhinaca isboortkaan ka socdaa inta ugu badan dee waan kaso xaggoogaan ka soo baxay lakiin waxaan u jejeeraa dhinacii jeneska waa cdc baa la yidhahaa cdcguna waxa weeyaan waa lafdhabarkii jeneska haddaan cdcga hagaajino isboortku u hagaagi
xabiib wacay sugaal waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada jabuuti waad arkaysaa bilicda magaalada maxaas leedahay dhalinyaradu kaalin way ka qaadan karaan inay kala caawiyaan dowladda barnaamijkeedan joojinta maxaa iga galeda waxaan ka tirsanahay dhalinyarta waxaanan ahayna bare iyaanahay waxa weeyaan horta waxa u horeysay la qaban lahaa nadaafadda horta wax qaaliya waxaa la yidhahdaa nadaafad daro waa diindaro waxa weyaan dowladdu wax badan bay nadaafadda iyo xoog badan baa la geliyey haddana dhibaataa jirta waxa weyaan dhalinyartu horta waxa u horeeya ee la qaban lahaa horta inta aan la la nadiifin inaan lawas- la wasakhayn baa ka fiican oo wasakhda laga ilaaliyo oo eeg meel baa le- dhul baa loo sameeyey e, xerooyin baala la yidhaahdo ayaa loo sameeyey inaan lagu ururiyo ayaa horta ka fiican haddana kolkii wixii daatay kolley ma laba wasakhad beelayee kolka la guro maanta meeshiioo laga guray caawa laga guray ayaa laba saacadood kadib e, meeshiioo haddana wixii ay yaaliin wasakha meeshii laba saacadood kadib qofkii soo maray inaan la nadiifiyo lama moodiyo waa kolkaa taasnoo dhibteeday leedahay taa waxaan odhan lahaa dhallinyartu wacyigelin inay sameeyaan amba loo sameeyo dad shaqa dadkan guraya dadka sidooda oo kale oo ka tirsan oo ilaaliyo ah oo meelaha joogta daraqyada jooga oo sida askarigu gaarhka u qabanaya u qaba ilaa inta dadka la barayo inaa meelaha la joogo qofkii la qabto la qabto dowladda loo dhibo booliiska loo dhibo booliisku ammaankii iyo na- gidaafadii ma la ilaalin karayo laakiin shacabkii xitaa in een, ururada ay wacyigelintaa ay sameeyaan dowladduna inay gacan siiso oo shaqaalihii intaa la ekaayay gidaafadda ay u qortay hadday wax ka qaban kari waayaan shaqaale kale oo ilaaliyo ah ay ugu darto ayaan la fikirka ayaan odhan lahaa dhalinyarada maxaa la gudboon baas leedahay dhalinyarada waxaa la gudboon inay horta nadaafadda ay iyagu ay ilaaliyaan inay iyagu maxay ahayd wac qofkii ay ka celiyaan oo eh, shaygii maxaa iga galeeda la odhanayay in ay ay ay ka gudbaan maxaa iga galay halkan la uskagaynaya maxaa iga galay maaha waa aqalkaygii waa xaafad aqalkaagii daaradaadii dariiqaagii waa waxay waa wax dadka ka dhexeeya wax dadka ka dhexeeya oo dadkaad ka tirsan tahay de oo inuu qofka horta u ogaado inuu waxan isagu leeyahay waxaa kale oo dhalinyarta inaa eh, la baraa horta dugsiga intay ku jiraan inaa wadaninimada la baro ayaan wasaaradda tacliintana ku dardaaraynaa inkastoo iminkadanba la wado laakiin haddana iminka waxaa xoogga la saaraa in eh, maado la yidhaahdo eh, diinta iyo tarbiyadda wadaninimadiina ha loogu daro maadada diinta iyo tarbiyadda waxaa dhiga inta badan macalimiinta luqadda carabida dhigta laakiin macalimiintii faransiiska kuwa ingiriiska inaa lagu daro maadadii wadaninimada wadanku siduu u horumari lahaa ayaan ku dardaaraya Eh, waxaa kale oo jirta hooyada aqalka gidaafada gabadha eh, shaqaynaysao yay gidaafada kolgeyfooda meelaha kusoo tuur leedahay in hooyadu ka daba tagtay ogaato weeyaan wixii dhiba- dhibaatada aqalkeega ka soo baxday inay wadanka oo dhan dhibaatays ay u gudbiso ma aha gabadha tan u shaqaynaysa qofka shaaqiguna hadduu kontarool u waayo ilaalin hadduu waayo de shaqadii sideedii uma qabanayo waa dhalinyartu waa inay ilaashadaan iyakuna inta badan maanta waxa dibadda jooga dariiqa jooga waa dhalinyar iyagoo iska fadhiyaa lagu daadinaya halka gidaafada ka dhimantay iyo jarmiskan ka dhasha aya qofka horeeya dhibaataynaya iyaga iyaguna guriga u gudbinayaan kolkaa dhalinyartu waxa weyn inay wacyi bad- ay dadka wacyigeliyaan hooyooyinka ay la shaqeeyaan dowladuna dee keligeed gacni keligeed sma maydhaa la yidhahdaa dowladuna keligeed wax ma qaban karayso waxa weeyaan dadka wallaahi horta kolkaad aragtid hooyada ee soo xaydatay ee dariiqa fiiqaysa ee belbele ka timida ee eroon fiiqaysa wallaahi bilaahi waqti ambadhuku kulul yahay ambadhuku uu qabow yahay waa wax horta laga yaabo in eh, yoomkeegiina waxa ay la siinayana wallaahi xaqeygii ma buuxinaysaan leehay ee horta waan u ducaynaynaa ilaahani liimaano in waa waa dad wadani ah dadka in lagu dayday mudan yihiin hambalyana waan ka lehay in kalena inay ku daydaan oo si mutadawacnimo ah wadanka loo wala nadiifiyo ayaan leenahay
codkaasi aad maqlaysaan waa dhawaqa ay isticmaalaan baabuurta nadaafadda ka shaqeeya gudaha caasimadda jabuuti waxa ayna ku wareegaan xaafadaha kala duwan ee caasimadda jabuuti iyagoo diyaar u ah inay waajibkooda shaqo gutaan islamarkaana qashinka ay aruuriyaan balse in badan oo ka mida shacabka arrintaasi kuma saacidaan baabuurtan gurta qashinka waa baabuur casriya waxayna dowladda jabuuti ka qaadatay dadaal dheer sidii baabuurtaasi lagu keeni lahaa gudaha dalka jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo qayb ka ah ololaha joojinta ereyga maxaa iga galayda ayaa dhinaciisa maruu la hadlayay dhallinyarada waxa uu ugu baaqay in ay dalkooda hoos u eegaan
maxaa iga galaydaasina waa qiimo weyn wax weyn weeyaan oo ummadeenna haysta keligeen maaha adduunkaba waa laga arkaa afrika ha u badnaatee em, maxaa la soo siiyey baa ku xigta kolkaan dibadda u baxnaan aragnaa haddana dadkeennu kolkay dalxiisaan tiradaha u baxaan yurub tagaan adiga oo dee caagadii iska tuuraya marka lagu qabto ayada qof qof dee u fikiraa u yidhahdo war meeshayniba maxaan ugu samayn weyne maxaan uga celin weyne annaguna biyihii oo shumaya oo socda oo cidlo ku socda war iska daa war maa la xidhayo biyahan waa loo baahan yahay dowladdaale maxaa kaa garaadiyo waxaasoo dhani waxay ka imanaysaa yacni inuu shay-an fa shay-an haddii lais la isbaraarujin waayo haddii la isku sheegi waayo haddii waxa ba-ayaay wuxuu ka ba-ayaa dadka oo dhan ay ka dhaadhici weydo maxaan ku haystaa baa jirta haddana maxaad ku haysan lahayd waddankaagii wey waxa dunida ugu wanaagsan oo oo oo la helo nabad iyo deganaansho iyo iyo xasilooni iyaa meesha taalla xasiloonidaasi iyo nabaddaasi dadka ilaashanayay waa gebiyeennaba maaha inuu looma dirin askariga un looma dirin gebigeennaba wey nadaafadiisa waxay ilaashanayeen gebigeenna wey shalay baan dariiqaa looya cadamaray oon arkayey daamur dikad laga soo jejabiyey oo la dhigay dariiqaas duuda hadda waxaa la dhigaya waa xaafad horteedaba wadadii iyo xaafaddii waxba uma dhexeeyaan dhowr aqal baa halkaa jirta waxaan arkayay dikad yani daamur oo la soo jejabiyey oo halkaa la dhigay hadda waxay u jirtaa laba boqoloo mitir meesha loogu talagalay inuu geeyo halkaasuu ku shubaya dee kan uu garab jooga agtiisa ee aqalkiisa hortiisa lagu shubayo warigadaa waxaan ma odhana maxaa iga galay kolleyba se dhallinyarada inaan la hadalno maaha inaan wada hadalno wey in aan wada hadalno oo yacni annagu talo wixii aan dhiibanaynaa in halkaa aan ku dhiibanno laakiin toodana inaan dhegaysano iyaguna inay doodaan dhexdooda isbartaan dhexdooda sidaa iminka sidiisayaasha lagu wado in qaranka oo dhan loo sameeyayna waan ku talinayna waa kaa mustaqbal fiicanna dhalinteena waan u rajaynaynaa waanan u ducaynaynaa guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waa nagayntaa waxaan idinla socodsiinaysay anigoo asagal siciid faarax tan iyo intaanu mar kale ku kulmi doono haddii eebbaha woodala laga helo barnaamij noocan iyo kale ah inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
mahadsanid sagal siciid faarax halkaasi aad barnaamijkaasi kala socoteen hibada iyo hal abuurkana waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulantiimaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska oo xalay iyo shalayba kulamo adag la ciyaaray ayaan ku bilaabayay kooxda kubadda cagta ee crystal palace oo garoonkeeda magaalada london kula ciyaaraysa stoke city ayaa waxa ay guushu ku raacday labiiyo hal sidaasina waxa ay crystal palace haatan iyadoo weli fadhisa sagxadda hoose ee guushani gelinaysayo jadiile ah in ay haysato fursad ay halkaasi kaga soo baxdo isla markaasina ay xilli ciyaareedkan ku nagaato horyaalka dalka ingiriiska oo aanay ku noqon horyaalka heerka labaad ee dalkaasi oo haatan ay qarka u saaran tahay garoonka oltraford ee magaalada manchesterna waxaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo brighton hof albion manchester united ayaa gool deqi ah oo weliba iska dhalis ah oo kooxda brighton iska dhalisay guushu ku raacday goolkaasi hase ahaatee dhalashadiisa ayaa laftiisa muran lahaa maadaama ciyaaryahan lukaku oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester uu mid ka mid a difaaca kooxda brighton half albion qalad ka gale kaasi uu haddii arbiter u arki lahaa goolkaasi aanu sax ahaan lahayn uu joojin lahaa si kastaba kooxda kubadda cagta ee manchester united haatan waxa ay kusoo durugtay kooxda manchester city oo iyadu hogaaminaysa horyaalka dalkaasi islamarkaasina maanta ciyaari doonta newcastle united oo toddobaadkii hore guuldaro ba-an ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee manchester united oo dusha goolal fara badan loo soo saaray ayaa mar kale toddobaadkan gurigeeda lagaga badiyey oo kooxda watford ayaa saddex gool iyo waxba ku qabatay kooxda newcastle united ayaa laba guuldarro oo isxixiga laqday hase yeeshee macalinka kooxda kubadda cagta ee watford ee silver ayaa kooxda watford waxa uu bedelay koox u dhiganta kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska marka la eego sidii ay ahayd kooxdani waxaana macalinkana silfa haatan raaraadinaya kooxo badan oo qaaradda yuruba haba ugu horeyso kooxda everton oo ilaahay hadda siday shaqada kaga erisay macalin cuman aan qof shaqadiisa bedela soo qaadanin waxayna haatan kooxdaasi everton doonaysaa in macalinkan da-da yar ee u dhashay waddanka bortugiiska ay kala soo wareegato kooxda watford halka watford ay doonayso haddiiba ay dhacayso macalinkan inuu ka tegayo in ay lacag fara badan ku iibiso taasi oo booska ciyaartooyda haatan kooxaha macalimiinta wanaagsan haysta lacag ay doonayaan oo keli ah in ay uga tagaan swan siri oo gurigeeda ku ciyaaraysay kooxda f c banmouth ayay bareeja eber iyo ebera la gashay tottenham hatsburg oo iyana guuldarro ka imaanaysay toddobaadkii hore kasoo qaadatay arsenaal ayaa waxa ay hal iyo hal bareejaha la gashay kooxda westbermich albion oo weliba kooxda tottenham hatsburg waxaa goolka bareejada ku badbaadiyey ciyaaryahan harri kane sidaasina labada kooxood hal iyo hal dhibic ayay kala qaateen liverpool iyo chelsea kulankii toddobaadka ayaa dhex maray oo weliba labadan kooxood waxay ku wada ciyaarayeen gegida anfield ee magaalada liverpool qaybtii hore ee ciyaarta waxay labada kooxood ku kala nasteen eber iyo eber oo wax goolal iskama aysan dhalin hase ahaatee markii laisku soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax wiilka reer masar ee la celinaya maalmahan goolashana lugtuu doonaba ku dhaliya ayaa gool aad u qurux badan oo ay kutino isku dhufsadeen shabaqa kooxda liverpool la helay hase ahaatee aan idhaahde kooxda chelsea la helay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa ciyaaryahanadii u fadhiyey kursiga kaydka kuwoodii ugu wanaagsanaa garoonka soo gelisay waxaana ciyaaryahan william oo daqiiqada yar uun ciyaarayay uu gool aad u qurux badan u dhaliyey kooxdiisa chelsea taasi oo ciyaarta ka dhigtay hal iyo hal bareeja sidaasina labada kooxood hal iyo hal ayay ku kala baxeen horyaalka dalka talyaaniga haddii aan soo koobo bolonyo saddex iyo bar waxay kaga badisay sambadoria kieva faronana labiyo hal waxay ku dhufatay sbaal halka sasola iyo heles varona oo ciyaaray kooxda heles varona ay labiyaba ku badisa kalyari inter milan ayaa qabatay oo ku durdurisay oo saddex gool iyo hal gool ayaa lagu qabtay kooxda kubadda cagta ee kalyari ciyaaryahan icardi ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyey waa wiilka u dhashay qaranka argentina islamarkaasina kabtanka u xirta kooxda kubadda cagta ee inter sbain kooxda alaves waa laga badiyey oo ibaar ayaa laba iyo hal ku martay real madrid dirqi ayay kaga baxsatay kooxda malaga oo gool rigooraha oo guusha ay ku heshay waxaa u saxiixay ciyaaryahan christiano ronaldo oo weliba waa laga qabtay ha yeeshee goolkaasi isaga ayaa shabaqa ku celiyey real batis labiiyo laba bareeja herona ayaa ku celisay atletic madridna shan gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda kubadda cagta ee levante haddii aan si kooban u dulmaro kulamada maanta dhacaya horyaalka dalka ingiriiska southampton everton ay la ciyaaraysaa banley arsenal ayaa u imanaysa halka hadsfield townna manchester city ay soo dhoweynayso dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado edala sida ayay nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena ciyaaraha maxamuud mascadde dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a haddii aan idin xusuusiyo qodobka ugu weyn wararka aanu duhurnimadan idiin haynana qarax ka dhacay magaalo xeebeedka nimbo ee bariga dalka shiinaha ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba ruux halka ay ku dhaawacmeen tobaneeye kale qarax ayaa dhulka dhigay dhismooyin iyadoo sidoo kalena laga dareemay xaafado dhowr kilomitr u jira goobta ay wax ka dhaceen qaraxaasi waxaa wararka soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay guri dumay halka warbaahinta dowladdan ay sheegaysa in qaraxa uu ka dhacay dhul warshado leh magaalada nimbo ayaa waxa ay boqol kilomitr dhinaca koofureed kaga beegan tahay magaalada shangai saraakiisha ayaa sheegay inaysan weli xaqiijin waxa sababay qaraxaasi hase yeeshee shiinaha ayaa waxaa caan ka ah shilalka ka dhaca goobaha warshadaha waad mahadsan tahay nuur oo uh qodobkaasi warka inaad noogu celisay markana codka baxsan ee xasan aadan samater annaga iyo dhegaystayaashaba aan ka wada boganno
sahan day maaragti waa kulan dariiq waxaa furaadal dacadnimadu wow jiir daabihintuu wada jirid dabeel caashiq waa sahan day maaragti waa kulan dari waa furaadal dacadnimadu wow jiir daabihintuu wada jirid doqlaba wajiiliyo dibindabi wacdow doqlaba wajiiliyo dibindabi wacdow culimadooday baa tiri daryeelkiisu waa sharaf dawadiisu waa guur deeqdiisu waa ubad deeqdiisu waa ubad deeqdiisu ubad weeye ولمضدباتني دريالكي سوا شرف دودي سوا قول تغدي سوا قبط تغدي سوا قبط تغدي سوا قبط dareen caashiq waa sahal adigoon dignin qabin ogow durba kugu abuurme dambarkiisu waa dhacay dad baa sheegay waa malab dareen caashiq waa sahal adigoon dignin qabin ogow durba kugu abuurme dambarkiisu waa dhacay dad baa sheegay waa malab
waa tahay codkaasi dananaya ee xasan aadan samater dee nuurow waxaan filayaa dad badan gaar ahaan dhallinyarada inay heeskaas ka wada heleen gebagabayn u tahay idaacaddeenni aad iyo aad sahara seesaha xasan aadan samater mid ka mid ah ayay heestaasi ahayd weliba hees aad u macaan idaacaddeenna ayaana dhegaystayaal intaa ku eg waxaana soo jeedinayay nuur iyo sahra bashiirna waxuu naga caawiyay dhinaca farsamada iyo soo saarista ee tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinka kaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
dareen caashiq waa sahal adigoon dignin qabin ogow durba kugu abuurme dambarkiisu waa dhacay dad baa sheegay waa malab doqlaba wajiiliyo dibindabyodow doqlaba wajiiliyo dibindabyodow culimadooday baa tiri daryeelkiisu waa sharaf dawadiisu waa guur deeqdiisu waa ubad deeqdiisu waa ubad deeqdiisu ubad weeye ولوضع دماتري دريك سوى شرف